gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir mudane maxamed axmed diiriye ayaa maanta si rasmi u daafuray qaadista imtixaanka fasalka sideedaad ee dugsiyada gobolka banaadir oo ay u fadhiisteen soddon iyo shan kun saddex boqol iyo toddoba arday oo ka kala tirsan lix boqol konton iyo lix iskuul oo ka mid ah dugsiyada magaalada muqdisho munaasabada daafurka imtixaanka waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee agaasimka waxbarashada gobolka banaadir mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo macalimiin gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda maamulka gobolka banaadir mudane maxamed axmed diiriye ayaa ka warmaya tirada ardada iyo goobaha lagu galay imtixaanka waa ilaaha mahad iskale oo saaka halkan sugukaanya keenay annaga oo imtixaankii ay u fadhiisanayeen fasalka sideedaad oo u gudbaaya dugsiga sare ee maamulka gobolka banaadir iskuulaadka ku yaalla ay saaka imtixaankii u fadhiisanayeen guud inaan halkan ka daahfurno waxaan rabaa marka koowaad inaan uga mahad celiyo agaasinka waxbarashada iyo qaybta arrimaha bulshada ee uga qaabilsan howlahaas maamulka gobolka banaadir sida ay ugu diyaargaroobeen oo shaqadaas maaragta ay u agaasimeen imtixaanaadkii iyo iskudubaridkii xarumihii lagu galayay imtixaanaadka iyo sida ay hawsha maaragta u wadeen intaba waa uga mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa xarumaha saaka lagu galaya imtixaanaadka ee gobolka banaadir ku yaalla ee jaamacadda ummadda oo hadda aan joogna xarunteedii dhexe ay ugu horraydo sida maaragta ay uga qayb qaateen ama maamulka maaragtay ay u garab taagan yihiin ulana fududeeyeen in xarumahaas maaragtay si wanaagsan loogu galayo imtixaanka ayagana qaybta ay ka qaateen aad iyo aadaan uga mahad celinayaa maamulka gobolka banaadir farxad gooniyahay u tahay in saaka ardadii fasalka sideedaad imtixaanka u fadhiistaan u gudbaayaan ilaahay idankii maaragtay dugsigii sare waalidiinta iyo dadka ardada dhalay oo wakhtiga ku soo bixiyay iyo macalimiinta intana ayaguna waa mahadsan yihiin sida dadaalka ay ugu bixiyeen sida hadda guddoomiyaha jaamacadda uu sheegana ardadu waa yaryar yihiin xaqiiqatan ardo badan oo aad u yaryara ku jirta marka in markii la waardiyeynaayo markay jidadka soo maraayaan markii imtixaanaadka laftirkeeda xaaladaha ka soo kordhi kara markii imtixaanka ay ku jiraan intaasoo dhanba in lala socdo aad iyo aaday muhiim u tahay oo agaasinka maamulka gobolka banaadir ee qaybaha waxbarashada qaabilsan iyo maamulka gobolka banaadir ayaa sanadkii shanaad qaadaya imtixaanka dugsiga dhexe ee fasalka sideedaad ee gobolka banaadir